shirkadda dhismo ee karamaya magaalada boosaaso waliba ayaa ka bandhigtay mashiin casri ah oo hasaaro bulkeetiga kaas oona daboolo doona tayada dhismayaalka shalgadiisan ee ka badahaya magaalada boosaaso shirkadan ayaa waliba ka shaqeeya dhalinyaro nisgajirana soomaali iyo ajaaniba iyo sahla doonta in la hela bulkeeti tayaysan oo la isticmaalo doona dhismayaalka shalgadiisan ee magaalada boosaaso iyo magaalooyin kale ee ku tirsan deegaanada puntland maamulaha shirkadda dhismaha ee karaama ee magaalada boosaaso mudane daqar ah ayaa ku warbiye walaawoye sahli mashiinkan hasaarow bulkeetiga
boosaaso iyo agagaarkeeda iyo magaalada dhan waxaan ugu bishaaraynaynaa in aan furnay warshad buloketi iyo interlog la yidhaahdo karama construction company runtii waa warshad casri ah oo samaynayso buloketiga iyo interlogyada nooc kasta ah bay samaynaysaa runtii warshaddaaneta waxay ka soo qayb qaadatay dhisidii fun city boosaaso haddana waxaan diyaar u nahay inaan magaalada qayb weyn ka qaadanno dhismaheeda sidaad u jeeddaan shaqadii way bilaabatay buloketiga noocyadiisa kala duwanna waa samaynaynaa waxayna noqonaysaa qiimo aad iyo aad la baratamayso qiimaha magaalada lagu gado oo aan hubno in aan magaalada ku soo kordhinay buloketi iyo ka heli doonaan injineerada magaalada iyo fundiyaasha maalin kasta buloketiga isticmaalo inay ka heli doonaan iyo dadka guryaha dhisanaya bay arki doonaan qualitiga uu yahay waddankeenna saad aragtay haddeer dad badan oo maxaa la dhahaa injineero dibadda wax ku soo bartay waddanka wax ku bartay oo garanaya maxaa la dhahaa loo tababaray farqiga u dhexeeya buloketiyaasha qualitigooda baa waddankii hadda aad ugu soo batay dadkii baa haddeer injineeradii baa hadda waxay dimaangaraynayaan wax quality leh guryo cusub iyo maxaa la dhahaa oo nidaamyada adduunka looga dhiso baa hadda magaaladii iyo waddanka puntland iyo soomaaliya oo dhan ba hadda ku soo batay inaan la jaan qaadnaan doonaynaa buloketigan casrigaa inaan u diyaarinno oo ay maxaa la dhahaa la jaan qaadaan maxaa la dhahaa dhismaha waddanka ku soo kordhay shaqaalaha aan meeshaaneeto shaqo ka abuurnay taqriiban waa labaatan nin ayaa ka shaqeeya labaatankaastan kulligood waxaa lagu doortay aqoontooda lagu doortay oo maxaa la dhahaa ugu horeyso mashiin operatorska ugu horeyso cagacagafta folkliftigii buloketiga raseyntiisii rusheyntiisii aduulaa kuu roon yahay baabuurtii ka shaqaynaysay oo maxaa la dhahaa securitigii waxyaalo badan korontoyaqaankii intaasoo dhan bay ka kooban yihiin warshadda shaqaalaheeda maalintii taqriiban annaga siddeed kun bay warshaddu awood u leedahay inay maalintii soo saarto laakiin maxaa la dhahaa baahida magaalada bay ku xiran tahay iyo dalabka markaasayta aan haysanno haddii aan maalintii waxaan ka dhigi karnaa ka badanba tusaale waxaa aan awood u leenahay meesha inay taqriiban lixi toban saacadood shaqayso haddeer waxay shaqaysaa siddeed saacadood keliya in laba shifti la galo shiftii subaxdii ah iyo shiftii galabtii ah